raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo a idin joogtaan kuna soo dhowaada warka aruurnimo ee rediyo muqdisho qodobada wararka saaka aan idiin haynana waxaa ka mid ah qabanqaabada dibadbax ballaaran oo looga horjeed looga soo horjeedo tacadiyada iyo dhagarta maleeshiyaadka al-shabaab ee shacabka soomaaliyeed ay ku hayaan ayaa ka socota magaalada tan muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka puntland mudane siciid cabdulaahi dani ayaa tababar u soo xidhay cutubyo ka tirsan ciidamada birmadka puntland kulan looga hadlayay sidii bulshada looga wacyigelin lahaa isticmaalka iyo ganacsiga maanduuriyaha ayaa xalay lagu qabtay magaalada gaalkacyo wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa gargaar u dirtay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose halkaasi uu ku fatahay webiga shabeelle wararka dibaddana waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa u goodiyey dowladda iiraan kadib markii uu ku eedeeyey inay ka dambeysay waa iiraan ee weerarkii lagu qaaday safaaradda maraykanka ee dalka ciraaq
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqa ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaasina waxay ahaayeen qodobadii warkayaga ugu doorka roonaa haatanna u diyaargarooba isagii oo dhan iyadoo maantana ay tahay subaxnimo khamiis ah taarikhduna ay ku beegan tahay labada bisha janaayo sanadka labada kun iyo labaatanka qabanqaabada dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo tacadidiyada iyo gaboodfallada ka dhanka ah bini-aadnimada oo maleeshiyaadka al-shabaab ay ku hayaan bulshada soomaaliyeed ee abriyada ah ayaa maanta ka soconaya magaalada tan muqdisho nuur siciid tahliil wariyaha gobolka inooga soo warrama ayaa arrintaasi inooga warramay
waa mahadsan tahay shacabweynaha ku dhaqan degmooyinka gobolka banaadir ayaa maanta isku soo bixi doona fagaaraha barxadda dugsiga tababarka ciidanka booliiska soomaaliyeed ee janaal kaahiye ee degmada marjab halkaasi oo shacabka soomaaliyeed ay kusoo bandhigayaan dareenkooda ku aadan sida ay ugu xan yihiin falkii wuxuushnimada ahaa oo ay kooxda argagixisada al-shabaab ku hasuuqday dad shacab oo habagalabsan kuwaasoo u badnaa arday soomaaliyeed oo kala socotay dugsiyada waxbarashada iyo jaamacadaha kala duwan ee ka howlgal magaalada muqdisho bulshada weyntan banaanbaxooda waxaa kala qayb geli doona oo goobjoog ka noqon doona madaxda gobolka banaadir iyo madaxda qarankaba kuwaasi oo la qaybsan doona shacabka soomaaliyeed dareenkooda ku aadan musiibadii ka dhacday isgoyska xkontra afgooye ee magaalada muqdisho banaanbaxada ujeedkiis waxa uu yahay sidii ummadda soomaaliyeed iyo madaxda qarankaba ay u midoobi lahaayeen la dagaalanka iyo aragtirka kooxda hafijirka ee khawaariijta al-shabaab iyo sidii hadaf mideysan looga wada yeelan lahaa dowladda soomaaliya ayaa uga mahad celinaysa shacabka soomaaliyeed sida dareen kale oo ay muujinayaan aragtidooda ku aadan la dagaalanka argixisada iyo in maanta ummadda soomaaliyeed ay fahmeen argixisada sida ay mar walba uga been sheegayso diinteena suuban oo ah diin naseexaa oo nabadgelyo ah
madaxweynaha dowlad goboleedka puntland mudane siciid cabdulaahi deni ayaa tababar u soo xiray cutubyo ka tirsan ciidamada birmadka puntland yuusuf maxamed maxamuud ayaa warkanna inoo faahfaahinaya
xeritaankii tababarkaani ciidan waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha puntland doctor siciid cabdulaahi deni taliyaha guud ee ciidamada daraawiishta puntland taliska booliiska iyo saraakiil kala duwan oo ka tirsanayd laamaha ammaanka puntland ciidamadan tababarka u soo dhammaaday ayaa soo bandhigay gaada ka ciyaar iyo dhoolla tusyo kala duwan ay ku muujinayaan waxyaabihii la baray muddadii uu tababarkaani u socday iyadoona taliyaha guud ee ciidamada daraawiishta puntland sarreeya gaasiyaasiin cumar dheere xusay intan ay qayb ka tahay tayanta ciidamada puntland ciidankaani muddo dhowr bilood ah ayay tobabar ugu jireen xelada tan waxyaabihii ay ka faa'iidaysteen oo tobabarkaa ku qaateenna qaybo ka miday baan ugu faraxsannahay uguna faanaynaa guusha ay halkaa ka soo hoyeen ciidankii tobabarka qaatay halkaa hawsha laga qabtay iyo guushaa la gaaray waa midhihii madaxweynuhu nagu hogaaminayey oo barnaamijkiisa tayayn iyo tiigsi ahaa oo aanu ku howlanayn muddada sandhow sanadka ah oo madaxweynuhu hoggaanka hayay oo arrintaasi ay ka socotay dhammaan ciidamada qalabka sida ee puntland hadday ahaan lahaayeen kuwa daraawiishta hadday ahaan lahayn kuwa booliiska iyo kuwa aslubta doctor siciid cabdulaahi deni madaxweynaha puntland ayaa u caddeeyey ciidamada kala duwan ee puntland inay muhiimad gaar ah siinayaan tayaynta ciidamada iyo inay helaan mushaar joogto ah si ay u gutaan waajibaadkooda qaran waxaa hadda tababar ku jira ilaa lix boqol gaaraya dugsiga xorgoble ee qarno waxaa hadda diyaarsan ciidamo kale oo la rabo in la tababaro intaasoo dhan dowladda puntland waxa ay qabatay iyadoo hal shilin oo taageero dibadyada ah lagu siin waxay barbar waday inay ciidankii mushaharkoodana joogto u siiso runtii waa wax markaan bilaabaynay xataa annagu dhiiranaan u baynaga ahayd inay sidaa u fuli karta aanan u malaynay inaan joogtayno ciidamada hadda jira oo tayadooda aan sulugsanna oo tiradooda aan sulugsanna oo wax badan oo isdhexoodan ay ku jiraan ayaa waxaan goosannay waxa ay yihiin inaan ku siinno laakiin waxaan haddana daba wadnay inaan gunta wax ka soo askunno oo tababarada hoos ka soo dhisno oo ciidanka la kala hufo oo la gaaro in ciidan la ysku hallayn karo oo la yaqaan la helo madaxweyne deni ayaa gabagabadii kula dardaarmay ciidamadani inay horseed u noqdaan isbeddel ciidan oo dhab ah iyo inay qayb ka noqdaan ciribtirka kooxa argagixisada ee dhuumaalaysiga ku jira
inaad suuradda dalka wax ka bedeshaan inaad u diyaar garoodaan ciidan la ysku hallayn karo kala dambayn leh dowladnimada ilaaliya inaad noqotaan idinkana aad sharaf ku noolaataan waxaad ogtihiin ciidamadii inaga horreeyey markay waajibkooda gudan waayeen dayac fara badan baa haleelay yuusuf maxamed maxamuud warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada garowe
kulan looga hadlayey sidii bulshada looga wacyigelin lahaa isticmaalka iyo ka ganacsiga maandooriyaha ayaa xalay lagu qabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warkanna inooga soo diray magaalada gaalkacyo
iyadoo muddo markii u dambeeyey deegaanada gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo ay kusoo kordhayeen dhibaatooyinka ay geysanayaan kooxaha isticmaala maandooriyaasha ayaa waxaa xalay lagu qabtay magaalada gaalkacyo kulan ballaaran oo bulshada looga hadlayay sidii looga qaban lahaa dhibaatooyinka iyo ganacsiga maandooriyaha gaar ahaan kamniga kaasoo muddooyinkii u dambeeyey noqda midka ganacsigiisu aada ugu soo badanayay magaalada gaalkacyo waxaa sidoo kale ka ganacsiga kamciga jira in la geeyo deegaano ka fog magaalada gaalkacyo maalmihii u dambeeyey waxaa dad isticmaalay mukhaadaraadka ama maandooriyaashii kamciga ay sabeen inay isku dilaan deegaano ka tirsan gobolka mudug arrimahan ayaa iyagu imaanaya xilli muddooyinkii u dambeeyaba waraa xoogan laga muujinayey ee ganacsiga khamriga oo isagu si weyn ugu soo badan yihiin magaalada gaalkacyo iyo guud ahaan deegaanada gobolka mudug kulankan ayaa xalay waxaa isugu yimid culimaudiinka dhallinyarada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxaana dhammaantood ay sheegeen inay u istaagi doonaan sidii looga hortegi lahaa ka ganacsiga khamriga maadaama uu dhibaato fara badan ku hayo deegaanka islamarkaana uu qayb ka yahay waxyaabaha qalqalgelin kara amniga magaalada gaalkacyo cabdirasaaq maxamed axmed raadiyo muqdisho gaalkacyo
gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa gargaar u dirtay degmada afgooy ee gobolka shabeellaha hoose halkaasi uu ku fatahayay webiga shabeelle liibaan cabdicadow ayaa warkanna inoo sii faahfaahinaya
deeqdan mucaawinada ah oo ka koobnayd teendhooyin iyo marakaneeco ayaa loogu talagalay in lagu taakuleeyo dadkii ka barakacay fatahaadda webiga shabeelle ee ku nool degmada afgooye iyo tuulooyin hoos yimaada wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka cabdirashiid maxamuud xasan oo ku wareejiyey mucaawinadan xildhibaano ka soo jeeda degmada afgooye ayaa sheegay deeqdan inay ka mid tahay gargaar la siiyey qaar ka mida dowlad goboleedyada dalka si loogu taakule dadka daadadku ay barakiciyeen alxamdulilah waxaan ilaahay ugu mahadnaqaynaa inaan intii ummadii dhibi ku dhacday aan gaadhsiinay wixii marka anaka wasaarahaadna soo gaadhay maanta waxaan u shaqaynaynaa reerka afgooye insha allah haddii ilaha yara asbuucyada soo socdana waxaan ka shaqayn doonaan sidaan u gaadhsiin lahayn gurmadka aan na soo gaadhay deegaanada puntland khaas ahaan gobolka bari oo ay ka dhaceen fatahaadihii iyo dabaylihii iyo maarimihii musiibooyinka ahaa insha allah haddii ilaha yidhaaho xildhibaan cali sheekh cabdulaahi cali afgooye xildhibaan cismaan xaaji cali iyo xildhibaan aamino xasan gooyaale oo uu la wareegay deeqdan ayaa ka mahadceliyey deeqda la gaarsiinayo dadka ku nool degmada afgooye waxaan runtii marka uga mahad celinaynaa runtii dowladda federaalka guud ahaan iyo khaasatan wasaaradda iyo ciddii ilaahay dee ugu noogu soo deeqday in gargaarkaas yar uu gaaro deegaankaas afgooye oo runtii dhibaato badan iyo baahi badan loo qabo teendhooyinkaas hadda idin soo gaaraan siyeeriyaashaas insha allah deeq kalen waa soo daba socotaa raashin waa soo daba socdaa daawo waa soo daba socotaa annaga ma aamusayno ilaa wixiina aad ku heshiin intaas ku sabra insha allah waana idiin imaanaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo marka wasaaradda waxaan ku ammaanaynaa shaqada badan ay nala qabteen ay dadkooda soomaaliyeed garab taagan yihiin dadka reer afgooyow wasaaradda waa idiin soo socotaaye isdiyaariya deeqdan ay bixisay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ayaa wax weyn u tari doonto dad danyar ah oo ka barakacay fatahaad uu sameeyey webiga shabeelle oo ku nool degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose diibaan cabdicaddo warbaahinta qaranka muqdisho halka warkaa idinkala socotaana waa redio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya markana wararka dibadna haddii aynu aadno madaxweynaha dowladda maraykanka donald trump ayaa u goodiyey dowladda iiraan kadib markii ay ku eede ku eedeeyey inay ka dambeysay weerarkii lagu qaaday safaaradda maraykanka ee dalka ciraaq dhismaha safaaradda ee magaalada baqhdaad ayaa waxaa weerar ku qaaday dad mudaharaadayaal ah oo ka caraysan geerida maleeshiyaad lala beegsaday weeraro ay diyaaradaha maraykanku fuliyeen mister trump ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka ugu hanjabay iiraan isagoo sheegay inay magdhow ka bixin doonto khasaaro kasta oo ka dhasha halkaasi ama dhimasho hase yeeshee hogaamiyaha sare ee iiraan ayatullah al khumeyni oo hadalkaas ka jawaabay ayaa sheegay in maraykanka uusan waxba ka qaadi karin iiraan wuxuu sidoo kale sheegay in nacaybka ka dhanka ah maraykanka uu ku fiday meel kasta oo ka mid ah dalka ciraaq kooxo mudaharaadayaal ah ayaa arbacadii shalay dib isugu urursaday afaafka hore ee dhismaha safaaradda sawiro laga soo saaray telefishinada ayaa muujinaya qiiq ka baxaya gudaha safaaradda bogga uu aayatullah khumeyni ku leeyahay twitterka ee luqadda ingiriiska ku baxa ayaa lagu qoray in lagu soo dhigay in hadalkiisa oo fasiran guud ahaana warkii ood kala socoteen redio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya khiyaartan dhegeysanaysaa intaa ayaan kusoo gabagabeynaya hase yeeshee waxaa naga xasuusa ciddii usaga warkaan amaan ka boganay mar kale dib uga daalacan karto bogga internetka aynu ku leenahay oo ciwaankiisu yahay radio muqdisho dot net